maanta oo ay tahay saddexda May waxaa caalamka laga xusayaa maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka taasi oo ay qaramada midoobay u asteysay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan saddexdii ujeedka maalintan ayaana ah in la xasuusto muhiimadda ay leedahay saxaafadda madaxa bannaan lana xasuusto weriyaasha halista u mara gudashada waajibaadkooda maalintan waxa ay fursad u tahay in la xasuusto saxafiyiintii la dhibaateeyey ama naftooda ku waayay shaqadooda islamarkaana bulshada iyo dowladuba ay ka shaqeeyaan ilaalinta xorriyadda hadalka iyo saxaafadda xasan cabdiraxmaan aadan fantastiga gaasimaha waaxda tababarada wasaaradda warfaafinta galmudugga ayaa ka waramaya waxa ay ka qabateen horumarinta saxaafadda galmudugga ka wasaarad ahaana si weyn ayaan wariyaasha horumarintooda kaga shaqeyn haddii aan la wariyaasha in markaasi laga taageero dhinaca maxaa la oran jiray horumarinta dhinaca xirfadahooda oo kale hadda aan kula hadlayo laba beri muddo laga joogo waxaan ka imaanay gobolka mudug halkaas oo tababar wejigiisa labaad oo kiisa koowaad aan ku qabana dhuusamaraa kiisa labaadna aan ku qabana magaalada gaalkacyo oo ilaa afartameeye saxafiyiin ah lagu barayay horumarinta xirfadda gaar ahaan dhinaca muuqaal samaynta oo runtii wariyaasha tobabarkaas marka aan samaynaynay abdiftaxow sida loo soo buuxdhaafiyey hoolkii aan ku qabanaynay aadan malaysan karin baahyaha ay u qabeen ujeedkana wuxuu ahaa in saxafiyiintu ay ku soo bandhigaan muuqaal wanaagsan barnaamij aan ugu magac darnay muuqaal qurux badan oo galmudug laga sameeyo waxayna taas marka la eego wax badan ay ka qabanaysaa oo ay ka saaciidi doontaa in saxafiyiintu xirfadahoodu markaasi gaar ahaan xirfadda muuqaal samaynta oo dhinacyo badan oo graf designka ku jiro video editka ku jiro waxaasoo dhan marka runtii saxaafadda aadaan u horumarinaa maxamuud cusmaan nabiiri xoghayaha ururka saxafiyiinta galmudug ee galja ayaa sheegay in ka urur ahaan ay ka shaqeeyeen sidii wariyaasha ay u heli lahaayeen xorriyadda ay ku gutaan waajibaadkooda
cabdiftaax huse la socotaba galmudug in madaah kama uusan jirin hay-ad ama dallad ay saxafiyiintu ku midaysan yihiin laakiin ilaa iyo markii galjo la aasaasay cabdiftaaxo waxaa la socotaa waxaan ka shaqaynay inaan isku samayno wariyaasha isku xirno galmudug saad ogtaha waxay ka kooban taha laba gobol labada gobol ay galmudug ka kooban tahay runtii wariyaasha jooga inaan isu samayno inaan ayaga isku xirno inay ninka la yirahdo dallad samaystaan inay isku ninka la yirahdo xuquuq helaan inay isku mid noqdaan waxyaabahaasa horta aasaas waxyaabay noo qabsooma u ah waxaa kaloo jira dadaallo xoogan oo runtii aan indhaha laga qarsan karin oo aan samaynay oo ah inaan habashadeenna saxaafaddu ay qabto inaan meel dheer gaarsiino hadday tahay hay-adaha xuquuqul insaanka hadday tahay ururada daneeya ee warbaahinta oo runtii aan oqoonba oo aan weli cilaaqaad xoogan la yeelanin inay ururo kale iyo dad kale usoo maraan maahan reer galmudug laakiin maanta galja ayaa u qareemaysa saxafiyiinta galmudug maanta oo kaleeto dunida ayaa laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha laga xusaya maalintana